halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay warqaddii koowaad ee rasuul bawl oo su qoray dadka reer korintos waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa maaddadii ku saabsanayd hadiyadaha kala duwan ee isku ruuxu bixiyo
markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
iyadoo rag moogbay malaa'ig salaanto markaasay uruudu mucjisay ahayd
maryaanu bigraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
xidigtii masiixa maqabi rakeeno markaasay caddeeyeen mucjisay ahayd
maryaanu bigraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd boqorkii maqlayba murugoodayo macnuhu la yaabo mucjisay ahayd maryaanu bigraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
muradii loocaad buu mugdigii dhasho misbax baa la moodo mucjisay ahayd
maryaanu bigraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd maqawirtii markay mudanaan arkeen meel kalay mareen oo mucjisay ahayd maryaanu bigraaba markii noogu dambeysay waxa ay inoo joogtay xaalka ku saabsan hadiyadda luuqadaha oo hibo loo siiyey rasuullada iyo wacdiyayaashii hore ee kiniisadda waxaan markaa aragnay bawlos oo kala hadlaya reer korintos inaanay waxba doondoonin hadiyadda luuqadaha laakiinse ay jeclaystaan tan waxsii sheegidda oo uu ula jeedo wacdiska injiilka waxaa markaa bawlos uu leeyahay sida ku qoran aayaddii labaad ee cutubka afar iyo tobnaad oo leh waayo kii af uusan aqoon ku hadlaa lama hadlo dadka wuxuuse la hadlaa ilaah waayo ninna ma garto laakiin ruuxa ayaa waxyaalahaas qarsoon kaga dhex hadlaa haddaan markaa casharkeenna caawi u guda galno ayaannu xigashada kitaabka ka bilaabaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka afar iyo tobnaad aayadda saddexaad waxaana qoran sida tan laakiin kii wax sii sheega waxa uu dadka kula hadlaa hadallo wax dhisa oo gargaar iyo qalbiqaboojis leh haddaba bawlos waxa uu adkaynayaa hadiyadda waxyiga waxaana uu dadka weydiinayaa inaanay luuqado ku hadalkood doondoonin ee ay aad u doondoonaan in ay wax dhisaan oo qalbi qaboojiyaan oo gargaaraan dadka haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer korintos cutubka afariyo tobnaad aayadda afraad waxaana qoran sida tan kii af uusan aqoon ku hadlaa wuu isdhisaa laakiin kii wax sii sheegaa waxa uu dhisaa kiniisadda haddaba luuqadaha markii qofku isticmaalayo ayaad moodaa in ay u isticmaalayaan danahooda khaas ahaaneed laakiin kan wax sii sheega ama wacdiya dadka ayuu waxbaraa wuxuuna dhisaa kiniisadda haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatanna eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer korintos cutubka afariyo tobnaad aayadda shanaad waxaana qoran sida tan waxaan jeclaan lahaa inaad dhammaantiin afaf ku wada hadashaan laakiin waxaan ka sii jeclaan lahaa in aad wax sii sheegtaan kii afaf ku hadlaa hadduusan fasirin waxaa ka sii weyn kii wax sii sheega si ay kiniisadu u hesho wax ay ku dhisanto wax sii sheegista waxaa loola jeedaa in dadka lagu wacdiyo hadallada ilaah tan ahmiyadda leh maahan luuqadaha waxaase weeye in la barto ereyga ilaah marka la leeyahay kan wax sii sheega ayaa loola jeedaa kan dadka waxbara haddaba ma jiro nin luuqado ku hadla baryaha kan oo haddii qof yimaado dhul dadka ayaan afkiisa garanaynin waxa uu u baahan yahay nin garanaya afkiisa si waxbarashadu halkaa uga socoto haddaan markaa horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu doonaynaa inaan haatan isla eegno warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka afariyo tobnaad aayadda lixaad oo leh laakiin hadda walaalayaalow haddaan idiin imaado anigoo afaf ku hadlaya maxaan idiin tari doonaa haddaanan idinkula hadlin muujin ama aqoon ama wax sii sheegid ama waxbarid haddaba bawlos waxa u leeyahay haddii aanan si macquula u hadlin markaan imaado oo aanan xigmad idinkula hadlin muxuu tarayaa imaatinkaygu haddaan horay ugu sii soconno xigashada ayaannu haatanna eegaynaa isla warqadan koowaad ee reer korintos cutubka afariyo tobnaad aayadaha toddoba ilaa siddeed waxaana qoran sida tan xataa waxyaalo aan naf lahayni markay dhawaaqaan ha ahaadaan ama biibile ama kataarad haddaanay dhawaaqa kala soocin sidee baa loo kala garanayaa waxa la yeedhiyo ama waxa kataaradda laga dhawaajiyo hadduu buunku ku dhawaaqo cod aan la kala garan yaa dagaal isu diyaar garayn doona bawlos su-aal buu halkan ku weydiinayaayoo waxa uu leeyahay hadduu buunku ku dhawaaqo cod aan la kala garan yaa dagaal isu diyaar garayn doona haddaba buunku waxa uu ahaa aalad ciidamada lagu diyaar gareeyo saaxiibayaal maanta waxaan u baahannahay inaan injiilka dadka ugu soo bandhigno si caddaana haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatanna eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer korintos cutubka afariyo tobnaad aayadda sagaalaad waxaana qoran sida tan sidaasoo kalena idinku markaad af ku hadashaan haddaydnan ku hadlin hadal la garto sideebaa loo garanayaa wax lagu hadlo ama sideebaa loo garan karayaa waxa lagu hadlayo waayo dabayshaad la hadlaysaan bawlos waxa uu leeyahay bal aynu si miyira wax isaga dhaadhicinno oo yaynaan noqonin niman cawaana intaan karayno haddaan markaa horay idiinku sii wadno xigashada ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka afariyo tobnaad aayadaha toban ilaa labaiyo toban waxaana qoran sida tan mindhaa waxaa dunida jira codad badan oo kala cayna oo mid aan micno lahayni ma jiro haddaba haddaanan garanaynin micnaha codka waxaan kii hadlayaa u ahaan doonaa nin qalaad kan hadlayaana nin qalaad ayuu ii ahaan doonaa sidaasoo kale idinkuna idinkoo ku kulul hadiyadaha ruuxa aad u dadaala inaad hadiyido badan u lahaataan kiniisidda dhisniinteeda waxaa dunida looga hadlaa haddaba luuqado fara badan maanta haddaba ma jiraan isgaarsiin u dhaxaysa dadka kuwaasoo aan lahayn hal luuqad oo ay ku wada xiriiraan haddii aad ku hadashaan luuqad aanay kiniisadu garan karaynin sideebaa taasu ay u dhisaysaa dadka taasina waa tan ahmiyadda leh oo su-aashuna waxa weeye miyaa taasu dhisi kartaa kiniisadda miyaase taasu dhisaysaa rumaystayaasha haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer korintos cutubka afariyo tobnaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan sidaa daraaddeed kii af ku hadlaa ilaah ha ka baryo si uu u fasiro haddaba wax waliba ee carabka lagu sheego ama sida luuqad oo kale ah waa in la turjumo haddaan sidaa la yeelin haddaba micno yeelan mayso haddii nin hadalyaqaana aanu fasiri karin wixii uu turjumay waa khasab inuu jiro qof kale halkaas kaasoo leh hadiyadda fasiraadda ama tafsiirka hadalka dhabta ah ee qoran wax kastoo uu yahayba haddaan horay uga soconno ayaa waxaa ku qoran aayadda afar iyo tobnaad ee isla cutubka afar iyo tobnaad sida tan waayo haddaan ilaah af aanan aqoon ku baryo ruuxayga ayaa barya laakiin garashadaydu faa'iide ma leh haddaba hadalkaasu waxa uu jawaab u noqonayaa qolyaha had iyo goorba ku andacooda in ay leeyihiin hadiyadda hadalka ee wax aan la aqoon ku hadla haddii garashadaadu aanay faa'iide lahayn ayaa markaa waxaa cad inaanay noloshaadu lahayn ruuxa quduuska ah oo maaraynaya haddii ay kula noqoto in ruuxa quduuska ahi kula jiro ayaa taasi u dhacaysaa sida in adigu aad isgaransiinayso taa bawlos waxa uu leeyahay garashadaydu faa'iide ma leh haddii aan ilaah ku baryo afhaanan aqoon haddaan markaa horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka afariyo tobnaad aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban waxaana qoran sida tan maxaa jira haddaba ruuxa ayaan ilaah ku baryi doonaa laakiin waxaa kaloo isaga ku baryi doonaa garashada ruuxa ayaan ku heesi doonaa oo garashadana waan ku heesi doonaa haddii kale haddaad ruuxa ku ducaysid kii meesha jooga oo aan garanaynin sidee buu u odhan doonaa aamiin markaad mahadnaqaysid hadduusan garanaynin waxaad leedahay rasuul bawlos haddaba waxa uu leeyahay haddii aad doonaysaan in dadku aamiin idin yidhaahdo ku hadla hadal la garan karo oo faa'iido u leh haddaan markaa horey idiinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran aayadaha toddoba iyo toban ilaa sagaal iyo toban ee isla cutubkan afar iyo tobanaad sida tan si wanaagsan baad u mahadnaqdaa laakiin kan kale ma dhisna waxaad ilaah ugu mahadnaqaysaa inaan afaf ku hadlo intaad dhammaantiin ku hadashaan in ka badan laakiin kiniisadda dhexdeeda meeshii aan toban kun oo eray af kaga hadli lahaa waxaan jeclaan lahaa inaan shan eray garashadayda ku hadlo inaan kuwo kalena waxbaro waxaan haatan isleeyahay bawlos taas waa u caddeeyey mid waliba ee reer korintoosa waayo ugu dhowaan waxa uu ku hadli jiray ilaa iyo tobaneeyo luuqadood oo kala duwan iyo weliba lahjadahooda markii uu yimaado goob uu dadka ku wacdinayo ayaa laga yaabaa inaanay dadku garanaynin luuqadda uu ku hadlayo isaguna uusan fahmaynin tooda markii taa uu arko ayaa uu bilaabayaa inuu luuqadahooda kula hadlo bawlos markii uu luuqadooda kula hadlo ayaay iyaguna garan jireen laakiin bawlos ma dareemi karo luuqadda waayo ruuxa ayaa kula hadlaya iyaga hadalkaas iminka markii uu yimaado meel ay joogaan rumaystayaal ku hadla luuqad ka mida kuwa uu caadi ahaanta u yaqaan waxa uu ku hadlayaa isla luuqaddaa ee ku hadli maayo mid ayan garanaynin haddaan idiin balballaariyo macaniga guud ayaa waxaa haatan jira dad badan oo kiniisado kala duwan ka yimi oo rumaysan in ay ku hadli karaan luuqad aan dadku garanaynin bawlos waxa uu halkan inoogu sheegayaa kuwa ku hadla luuqadda aan dadka kala garanaynin ugu dhowaan waa inuu jiro qof ama qabiil luuqaddaa fahmi karo oo ay caawiyayso haddii ayaan sidaa ahayn macno yeelan mayso hadalka tirada badan habase yeeshee aan anfaca lahayn oo lagu hadlayo oo welibana cidi ayan garanaynin haddaan markaa horay idiinku sii wadno ayaannu eegaynaa aayadda labaatanaad ee isla cutubka afar iyo tobanaad waxaana qoran sida tan walaalayaalow carruur ha ka noqonina xagga maanka xagga xumaantase dhallaan ka ahaada laakiin xagga maanka dad waaweyn ka ahaada mar kale ayaa rasuul bawlos waxa uu waaninayaa reer korintos waxa uu beri hore ugu yeeray inay ahaayeen masiixiyiin xagga jirka ah oo weli aan ku korin masiixa haatan waxa uu ku leeyahay waa inaydan sida carruur oo kale ahaanin haddaan markaa horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa isla warqadan koowaad ee rasuul bawlos u qoray dadkii reer korintos cutubka afariy tobnaad aayaddiisa koob iyo labaatanaad oo leh waxaa sharciga ku qoran waxaan dadkan kula hadli doonaa afaf qalaad iyo bushimo dad kale oo xataa sidaa daraaddeed ima maqli doonaan ayaa rabbigu leeyahay haddaba se u arki maysaan wuxuu bawlos u jeedaa luuqado la garan karo in masiixiyiintu ku hadlaan wuxuu leeyahay waxaan doonayaa inaan dadka kale kula hadlo luuqadahooda markaana ma ahan in la isfahamsiiyo in markii luuqad aan la garanayn lagu hadlo ay taasi tahay hadiyad laydin siiyey haddaan horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul boolos u qoray dadka reer korintos cutubka afariy tobnaad aayadda labaiy labaatanaad waxaana qoran sida tan haddaba afafku calaamo uma aha kuwa rumaysta ee waxay calaamo u yihiin kuwa aan rumaysan wax sii sheegidduse calaamo uma aha kuwa aan rumaysan laakiin waxay calaamo u tahay kuwa rumaysta haddaan idiin fasiro waxa qidcada kore ay noqonayso haddii dhanka kale laga eego ayuu leeyahay sidan markii aan dadka ku wacdiyayo oo aan joogo antiyokh ama bisidiya dadkaasu waxa ay ku hadlaan luuqad kale markaasaan luuqadoodii kula hadlaa oo markii aan kala hadlo injiilka iyaga anigoo luuqadooda ku hadlaya ayaa ay hadalka rumaystaan waxa la doonayo haddaba waa in aad dadka kula hadasho luuqada ay garan karaan si hadalkii aad kula hadashay ay hagaag ugu gartaan markii aad sidaa yeesho waxaad faafinaysaa hadalkii ilaah haddaan markaa horey uga soconno ayaannu haatan soo gaarnay maaddada khusaysa nidaamka kiniisadaha caadiga ah iyadoo la isticmaalayo hadiyad waliba si aynu xaalkaa idiinku sii bayaaminno ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer korintos cutubka afariy tobnaad aayadda saddex iy labaatanaad waxaana qoran sida tan haddaba haddii kiniisadda oo dhammu isu timaaddo oo ay ku wada hadlaan afaf oo haddii dad aan garanaynin ama aan rumaysnayn soo galaan miyaanay odhanaynin waad waalantihiin haddaba dooni mayno in qof aan la aqoon soo galo kiniisadda oo uu haddana inoo moodo inaynu waalannahay haddii aynu iska dhigno inaan ku hadli karno luuqad aan dadku garan karin waxaan horay idiinku sharaxnay inay jiraan qolyo masiixiyiin ah oo rumaysan inay luuqad ilaah keliya uu garan karo ay ku hadli karaan haddaba waxaynu maanta u baahannahay waa mid waana inaan hadallada ilaah dadka barnaa iyadoo aynu ku hadlayno luuqad ay garan karaan dadka dunidan waa kuwo wax garanaya oo weliba cilmi leh oo horumaray waxna ay doonayaan in lagula hadlo luuqad ay garan karaan hadallada ilaah waa in dadka loo fahamsiiyaa qaab ay garan karaan haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer korintos cutubka afariy tobnaad aayadaha afar iyo labaatan ilaa shan iyo labaatan waxaana qoran sida tan laakiin hadday dhammaantood wax sii sheegaan oo uu yimaado mid aan rumaysnayn ama aan garanaynin isaga waa la wada canaantaa oo la wada xukumaa waxyaalaha qarsoon ee qalbigiisa waa la muujiyaa oo taa aawadeed wejigiisu u dhici doonaa oo ilaah ayuu caabudi doonaa isagoo odhanaya runtii ilaah waa idindhex joogaa markaan dhanka kale ka eegno haddii aad doonaysaan inaad baafisaan hadalladii ilaah oo qof aan rumaysnayn idinsoo dhex galo oo maqlo hadalka wuu qaadanayaa oo soo hanuunayaa haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer korintos cutubka afariy tobnaad aayadda lix iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan maxaa jira haddaba walaalayaalow markaad isu timaadaan mid kasta hees zabuur ah buu leeyahay midna waxbarid buu leeyahay midna muujin buu leeyahay midna af buu leeyahay midna fasiraad buu leeyahay wax waliba ha loo sameeyo dhisniin haddaba haddii mid leeyahay hadiyadda luuqadaha midna waa inuu leeyahay hadiyadda garashada ama tafsiirka wixii laga hadlayay waxaan haddaba idinku leeyahay in lagu hadlo luuqado kala duwan ama la lahaado hadiyadaha luuqadaha ayaa ka dhigan in ay wax dhisto laakiin ma ahan inay wax burburiso haddaan markaa horay idiinku sii wadno ayaannu haatan eegaynaa aayadaha toddobiyo labaatan ilaa siddeed iyo labaatan ee isla cutubkan afariyo tobanaad waxaana qoran sida tan haddii ninuun af ku hadlo ha ahaadeen labo ama hadday u bataan saddex oo midba markiisa ha hadlo midna ha fasiro laakiin haddaan mid fasiraa jirin kiniisadda ha ka aamusnaado oo isagu ha la hadlo qudhiisa iyo ilaah haddaba la dooni maayo in ay dhisniin oo keliya ahaato hawshu laakiin waa in weliba uu jiraa hannaan ama kala dambayn haddii uu jiro qof luuqad ku hadla haddana waa in la helaa mid fasira oo farriintuna ay noqoto mid waafaqsan hadallada ilaah waa in ay ka timaaddo ruuxa ilaah miyaanay ahayn taasi waa in aad iska hubisaa haddii aanu jirin mid hadalka turjuma amase haddii laba qof ama saddex qof ay horay u hadashay qofka doonaya in uu ka daba hadlo waa in la istaajiyaa waayo waxaaba suuragal ah in wixii hore loo yidri uu haddana ku noqdo isaga oo magac raadinaya haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatan eegaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka afariy tobnaad aayadaha sagaaliyo labaatan ilaa soddon waxaana qoran sida tan nebiyadana labo ama saddex ha hadleen kuwa kalena ha kala xukumeen waxa ay leeyihiin laakiin haddii wax loo muujiyo mid ag fadhiya kii hore ha aamuso haddaba waxaa jira nebiyo kiniisadda maalintaas waxna ay ku hadlayeen waxyinebiyeed waxaa markaa haddaba aynu garanaynaa in gabadhii filib ay wax sii sheegtay sida ku qoran falimaha rasuullada cutubka koob iyo labaatanaad aayadda sagaalaad isla cutubkan ayaa laynoogu sheegayaa in agabos xitaa uu wax sii sheegi jiray haddaba maanta waxaa meeshii ka baxay hadiyadda wax sii sheegidda xitaa kuwa barta cilmiga hawada ayaan garanaynin amaan ku wanaagsanayn cilmiga ku saabsan saadaasha hawada haddaan markaa horay idiinku sii wadno xigashada ayaannu haatanna eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka afariy tobnaad aayadda koob iyo soddonaad waxaana qoran sida tan waayo dhammaantiin mid mid baad wax u sii wada sheegi kartaan si ay dhammaan wax u bartaan oo dhammaan loogu wada gargaaro marka waxaan idinku leeyahay iyaga oo dhan mid mid bay wax u sii sheegaan qof kasta waxa uu yeelan karaa hadiyad oo wax kaga odran karo ama ku taageeri karo hadalladiila waxaan idinku leeyahay innaga oo dhan waxaynu isku dhiiro gelin karaynaa sabuurado iyo weliba khibradaha inagala soo gudboonaada dunidan haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran aayadaha labiyo soddon ilaa saddex iyo soddon sida tan oo ruuxyada nebiyadu waa ka dambeeyaan nebiyada waayo ilaah ma ahan ilaaha isku qasnaanta laakiin waa ka nabadda kiniisadaha quduusiinta oo dhan dhexdoodana waa sidaas oo kale haddaba se u arki maysaan in hawsha kiniisaddu ay tahay in la kala dambeeyo oo ay nidaamsanaato haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka afariyo tobnaad aayadda afariyo soddonaad waxaana qoran sida tan dumarku marka ay kiniisadaha joogaan ha aamuseen waayo looma fasixin inay hadlaan laakiin ha dambeeyeen sida uu sharcigu leeyahay haatan boolos muxuu ka hadlayaa waxa uu ka hadlayaa luuqadaha ka hadli maayo inaan qofka dumarka ahi ka khudbadaynin kiniisad wuxuuse leeyahay maahan in ay ku hadlaan luuqado kale markii ay joogto kiniisadda saaxiib haddii haweenka laga bixiyo luuqadaha waxaa hubaalah in kuwa la siiyey hibadaas ay aad u yaraan lahaayeen waayo haweenku qayb weyn bay ka yihiin kuwa luuqadaha ku hadla haddaan markaa horay idiinku sii wadno xigashada ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul boolos u qoray dadka reer korintos cutubka afariyo tobnaad aayadaha shan iyo soddon ilaa lix iyo soddon waxaana qoran sida tan hadday doonayaan in ay waxbartaan nimankooda ha ku weydiiyeen guriga maxaa yeelay waa ku ceebnaag in ay kiniisadda dhexdeeda ku hadasho maxaa jira ma idinkay ahaayeen kuwii uu hadalka ilaah ka soo baxay mise keligiin buu idiin yimid haddaba waa xaqiiqo in iyaga xitaa uu hadalka u yimid dabcan haddaan markaa horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka afariy tobnaad aayadaha toddobiyo soddon ilaa siddeed iyo soddon waxaana qoran sida tan nin uun hadduu isu maleeyo inuu nebi yahay ama mid ruuxa raaca ha garto waxyaalahan idiin soo qorayo inay yihiin qaynuunka rabbiga nin uuni hadduusan ogeyn tan isagana lama yaqaan haddaba taasu waa tijaabada dhabta ah haddii nin maanta uu yidhaahdo waxaan ahay nebi amase nin ilaah ka cabsada iyadoo ay ugu wacan tahay inuu leeyahay hadiyadda luuqadaha waa inuu maanka ku haya wixii rasuul boolos yiri oo ah wixii rabbigu amray ee hore laynoogu soo sheegay markaasoo uu lahaa haddii nin uun nebi yahay ama mid ruuxa raaca ha garto waxyaalahan aan idinkula hadlay ama aan idiin soo qorayo inay yihiin qaynuunka rabbiga haddaan ka soconno ayaan haatanna ku noqonaynaa xigashada kitaabka oo waxaan eegaynaa cutubka afariyo tobnaad aayadaha sagaal iyo soddon ilaa iyo afartan waxaana qoran sida tan taas aawadeed walaalahayow ku dadaala inaad wax sii sheegtaan hana diidina in afaf lagu hadlo laakiin wax walba ha loo sameeyo si habboon oo hagaagsan mar kale ayaa haddaba halkan laynagu dhiiro gelinayaa inaan jeclaanno hadiyadda ugu wanaagsan ee ruuxu bixiyo haddaba in dadka la baro hadallada ilaah ayaa waxa ay tahay hadiyadda ugu wanaagsan waxaanan ilaah ku ammaanayaa taas haddaba bawlos waxa uu leeyahay laakiin wax walba ha loo sameeyo si habboon oo hagaagsan haddaba kaasu waxa uu noqday qaynuunka ugu weyn waxaan idiin sheegayaa in dadku ay ku hadlaan luuqad aan la garanayn sida aalaaba dhacda marka kiniisadda bentekostalka la joogo ayaan inaba dadka caadiga ahi garanaynin waxa halkaa ka dhacaya bawlosna waxa uu leeyahay wax waliba ha loo sameeyo si habboon oo hagaagsan taasina uma muuqanayso si habboon oo hagaagsan haddii qofku ku noqnoqdo hadallo fara badan oo aan la garan karin waxaa markaa loo baahan yahay in wax waliba loo sameeyo si habboon oo hagaagsan waxaa haddaba intaa ku soo ekaanaya dhammaadka qaybtan ku saabsan hadiyadaha dhisi kara kiniisadaha caadiga ah
sareeyo masiixow sama wadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin